taswiirta toddobaad nimankii baacimisharka waxa ay ka iibiyeen yuusuf nin sargaal ah oo la odhan jiray fotifar fotifor waxa uu ahaa nin sargaal ah wuxuuna lahaa xoolo fara badan yuusuf ninkii fotifar waxa ugu shaqeeyey si daacadnimada ilaah baana barakadeeyey yuusuf fotifar waxa uu ogaaday in yuusuf ilaah la jiro kadib waxa uu madax uga dhigay xoolihiisii iyo wax kasta oo fotifar uu lahaa oo dadkiina waxay ogaadeen in ilaah ula jiro yuusuf oo aanuuse awooddan isagu aanu ka imanayn laakiinse ay tahay mid ilaah ula jiro fotifar naagtiisii waxay aad u jeclaatay yuusuf waayo waxay aragtay inuu ahaa wiil aad u qurux badan oo waxay ku tidhi kaalay kaala wiilka qurux badanow kaalay ila seexo markaas ayuu yuusuf naagti ku yidhi sideen kula seexan karayaa waayo taasi waa dembi ilaah ka soo hor jeedda maalin maalmaha ka mid ah cid shaqaalihii ma aanay joogin gurigii naagtii fotifar waxa ay samaysay in yuusuf ay qasabto si uu ula seexdo isaga laakiinse naagtii fotifar yuusuf ayay ku dhegtay oo dharkiisa ayay ka jexjexday xagga dambe yuusufna waa uu ka cararay markaasay fotifar naagtiisa aad u cadhowtay shaqaalihii oo dhanba isugu yeedhay oo waxay yuusuf ku dacweysay inuu kufsanayey oo habeenkii oo dhan ayay ninkeedii sugaysay si ay ugu sheegta sheeko noocaasa in yuusuf uu doonayey inuu kufsado fotifar aad ayuu yuusuf uga cadhooday oo waxa uu ku tuuray xabsi sibaad u malaynaysaa saaxiibkoo iminka yuusuf in xaalkiisu ay tahay waxa uu ahaa nin daacada ilaahna u daacada laakiinse waxaa lagu dacweeyey dembi been ah oo aanu samayn sidaasi oo kale adiga dembi been ah qof ma kugu dacweeyey saaxiiboo ogow in ballamada ilaah ama qorshayaasha ilaah ay mar walba wanaagsan yihiin dhegaysta iminka kitaabka injiilka buugga lagu magacaabo romanis cutubka siddeedaad aayadda siddeedaatanaad oo leh sida tan oo waxaynu ognahay in wax waliba wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa ilaah jecel xataa kuwa qasdigiisa loogu yeedhay